maamulaha dugsiga ah maanbile oo ku yaala xaafadda howlwadaaga laanta suuqa sare ee magaalada beledweyne ayaa deeq waxbarasho ah oo bilaash ah siiyey caruur isugu jirta agoon iyo danyar caruurtaani ayaa waxaa labar ah waxbarashada asaasiga ah sida akhrinta iyo qorista afka soomaaliga xisaabaadka iyo culuumta kaleta ee sayniska maamulaha iskuulka maanbile ee magaalada beledweyne ustaada cabdulaahi cabdiraxmaan cabdulle ayaa ka warbixiyey tirada caruurta ay siiyeen deeqda waxbarashada iyo waxa ku dhaliyintaba dugsiga maambile wuxuu fursad waxbarasho siiyey arday agooni danyar ah oo tiradooda ay gaarayso ilaa iyo labaatan iyo shan arday ardaydaas waxay isugu jiraan kuwo horey goobo waxbarasho u tagay awoodi waaye in ay iska bixin waayeen qarashaadka waxbarashada iyo kuwo weliba aan helin fursad waxbarasho marka runtii deeqdaas waxbarasho ee ardaydaas ay heleen waxay ahayd mid runtii ay aad iyo aad ugu baahnaayeen caruurta waxbarashadooda faa'iido aad iyo aad u badan ay leedahay haddii aanan caruurta waxba hadda la barin waxay noqon karaan kuwo runtii nolosha ka dhaca waxaa kale oo jiro ardayda waxbaranaysa ayaga naftirkooda waxaan kula dardaarmayaa inay aqoonta ku dadaalaan inay ku dadaalaan waqtiga ay bixinayaan ay ku baxsayaan goobaha waxbarashada mar walba oo a waxbarato mar walba oo goob waxbarashada tagtid waxaa ziyaadaya ama nuuraya qalbigaaga ama waxaa ku kordhayo aqoon ama wax ada hore waa aqoonen marka waxaan leeyahay dadaala dadaala dadaalaan leeyahay asalaamu calaykum qaar ka mid ah waalidiinta dhalay caruurtaasi ayaa iyakuna dhankooda ka mahad celiyey aad baan ugu faraxsannahay in loogu furo xaafadan howlwadaag ee laanta heegen xaqiiqatan dugsigan wuxuu ma aragtay in badan soo dhoweeyey bulshada waana ilmo badanee waxbarashoay ka heleen ilmaha danyarta ee aan haysanin waxbarashada waxay ka heleen waxbarasho lacag la-aana ilmaha aan agoonta ee aan ayagana sidoo kale aan haysanin waalid waxbarashada ka bixiyo xaqiiqatan aad baa loogu soo dhoweeyey waxbarasho ay ka heleen annaga ilmahan geynay ilmahaasna waxbarasho ay ka heleen macallimiinta maanbile aad iyo aad ayay u mahadsan yihiin oo u mahad celinaynaa waxaan leenahay wax loo baahnaay ayaad samayseen horay u socda howshiina qabta howshaas waa ugu hambalyaynaynaa aad iyo aad aan ugu hambalyaynaynaa maanbile waxaan leenahay bulshada sida annaga uu noo anfacay iyo bulshada dhan noo anfacay baahda iskuulka maanbile oo inuu fidayey in ay ardaydeena u helaan waxbarasho oo free ah aad ay u mahadsan yihiin dugsiga maanbile dadka danyarta u qabto in ay ardaydooda u helaan waxbarashaa free ah ko aad u mahadsan yahay maamulka macalimiinta dugsiga maanbile maadaama ay ardayda danyarta ama agoonta ay u fidiyaan in ay helaan waxbarasho free ah magaalada beledweyne ayaa waxaa ku nool caruur badan oo isugu jirta danyar iyo awoon kuwaasi oona awoodin inay tagaan goobaha waxbarashada